wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa dhowaan magaalada muqdisho ka daahfurtay hanaanka lagu soo xulaya saddex kun oo macalin oo ay qaadanayso dowladda haddaba arrintan waxaa soo dhoweeyey macalimiinta wax ka dhiga iskuullada ku yaalo magaalada dhobley ee gobolka jubbada hoose macalimiinta ayaa sheegay in ay tani fursad u tahay maadaama dowladda federaalk soomaaliya ay qaadanayso saddex kun oo macalin oo laga soo kala xulayo gobollada dalka iyo dowlad goboleedyada in kasta oo basantajka ay tahay aada ay oga yar tahay sidii la rabay oo soomaaliya oo dhan oo maar siddeed iyo tobankeeda gobol la yidhi waa waa saddex kun oo macalin laakiin anu waxaan leeyahay waa sifo wanaagsan oo horey loo qaaday macalimiinta haddii wax la siiyo oo maaragtay waa wax usoo siyaaday uun deegaanka laakiin ma aha heerkii la rabay ma aha balse waan bogaadinaynaa waan soo dhoweynaynaa waa horumar la sameeyey waxaana rajaynaynaa maaragtay inay noqon doonto tallaabo wanaagsan oo la bilaabay sannaddii la arkabana lagu dari doono maaragtay oo ay barnaamijkaasuuso halkaa ku joogsanin ee macalimiintu maadaama aad iyo aad waxa uga badan yihiin wax kastaba ha ahaato waa bogaadinaynaa waa soo dhoweynaynaa horey u socdaan leenahay kasii wada macalimiinta iyo dugsiyada oo dhan hala istiicaabo hala gaadhaan leeyahay meel walba ha loo diro degmo walba ha gaadha dowladdu magacaygu waa jaamac siyaad maxamed waxaan ka mid ahay macalimiinta iskuulka waamo runtii macalimiinta wasaaraddu ay shaqaala siinayso aad baan ugu faraxsannahay haddaan nahay macalimiinta waayo wasaaraddu waxaynu leenahay waxay sanadkan gudanaysa waajibaadkeeda dastuurikii ugu muhiimsanaa ayadoo kordhinayso tayada macalimiinta wax ka barta gudaha iskoolada dalka waana runtii arrin aad iyo aad bulshaweynta soomaaliyeed ay markii horeba ilaa hadda ay aada u soo dhoweynayaan tan iyo intii la shaaciyey waana arrin runtii aada u qurux badan wasaaradduna waqhtii loo baahanyay ayay arrintani kusoo eegtay runtii saddexda kun ee macalin waa mid maanta aad looga baahi qabo haddii oo soomaali aan nahay iskooladana aad iyo aad ay u farxayaan